shaqaalaha waaxda daddhigista ayaa olol nadaafadeed ka sameeyey degmada kaaraan iyagoo ka qayb qaadanaya dadaalada lagu wajahaya bilicda caasimadda ololaha nadaafadeed ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran ee maamulka gobolka banaadir uu ku doonayo hagaajinta nadaafadda iyo bilicda caasimadda agaasimaha waaxda daddhigista maamulka gobolka banaadir faarax cali cumar ayaa ka waramaya ololahan isagoo bulshada degan hareeraha laamiga ka codsaday inay garab siiyaan waaxda nadaafadda annagoo ah tiimka dhanoo waaxda daddegista tiimka qayb ka mida adliist ilaa soddon qof ka midana shaqadiyaan u reebno in mataqaan shaqadii subaxdii inay subaxdii hal saac sii bilaabaan inteena kale annagoo afartan qof gaaraynana waxaa imaana ii sheeg mataqaana meeshii shaqada aan ka qaban lahayn howsheenna waa bilaabnay muddo hadda saddex saacaan ku jirnay waxaan ka soo bilaabnay ii sheeg irshaadaan ka soo bilaabnay ilaa xaawacaasir shaqo dheeroo badan aan ka qabanay aadaan ugu farxsana shaqada badneed aan qabanay ii sheeg dadka degan xaafadda iyo dadka hareeraha degan oo business ku hayna ayagana waxaan ka codsayna qof kasta inuu shaqada dhinaciisa ka qabto gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada kaaraan ayaa sheegay in waddadani laga qabtay shaqo aada u muhiimsan waddadan waa laamiga dil la saaray ii sheege biriga hadda waa u jeedaan waxaad u malaysaa laamiga maanta in la saaray waxa laga qabtayna waa dareemi kartaahoo waxa saaka yilay marka waxaa waaye shaqadan waxa juhdiga iyo gelshay saaka waxay aheeday waaxda daddhigista ee gobolka banaadir waa ku mahadsan yihiin dhammaan waxaan rabnaa kaaraan bilicdeedii degmooyinka kale waxaan rabnaa inaan haddanana barwan maadaama aan ka galnay haddana waxaan rabnaa inaanu sii xoojin haddii ilaah yidhaahdo ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada kaaraan ayaa door muhiima ka qaadanaya isku socodka dadka iyo gaadiidka